bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo afar iyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii koobaad ee fatxu makka maka furashadeedii qaala wuxuu yidhi ibnulqayim ibnulqayim waa caalim weyn oo la yaqaano kitaabkiisa zaadulmicaad la yidhaha wuxuu ku yidhi mujalladka labaad safxada boqol iyo lixdan wuxuu ku yidhi huwa fatxu maka alfatxu waa guushii al acdamu ee ugu weynayd alladii kaasoo guushaasoo acaza allaahu alla uu ku ciseeyey bihi fatxigaba diinahu diintiisa uu ku ciseeyey iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo wa jundahu ciidankiisa iyo wa xisbahu xisbigiisa al amiini ee aaminka ah intaba oo wastanqada uu alla kaga badbaadiyey bihi guushaas baladahu alla dhulkiisa oo maka ah wa beytahu iyo beytkiisa oo kacbada ah alladii beytkaasoo jacalahu alla uu ka dhigay hudan hanuun lilcaalamiina uuga dhigay uu kaga badbaadiyey min aydi lkufaari nimankii gaaladaha gacantooda iyo walmushrikiina mushrikiintii kufaartii xaqa diiday kufaarta waxaa la yidhaha kaafir waxaa la yidhaha nin xaq diiday xaqii oo islaamka ah ka diiday mushrigna waa kii alla wax la caabuda saasay kale yihiin inkastay iskood midu yihiin wa huwa fatxigaasi alfatxu waa fatxigii alladii kaasoo istabshara uu ku bishaaraystay uu ku farxay bihi isagaba ahlu samaa'i dadka cirka degan ee malaa'igta weeye oo wa duribat la adkeeyey ama la dhakawiyey guryaha marka la dhisayo dhidibada loo aasayo teendhada marka la dhisayo dhakugeeda dhulka lagu adkeeyaa duriba adnaabahu la yidhaah oo wa duribat dhulka lagu arooriyey oo lagu adkeeyey oo la dhakawiyey adnaaba cizihi islaamka cizigiisa cizigaas dhakowyadiisa calaa manaakibi aljawsaa xidigta sukrada la yidhaahdo ama jawso la yidhaahdo garbaheeda lagu lagu lagu rakibay oo wa dakhala annaasu dadkana ay soo galeen bihi sababtiisa guushaas sababteeda fii diin illaahi alla diintiisa ay soo galeen afwaajan iyagoo kooxa kooxo ah oo wa ashraqa uu nuuray bihi isaga daraaddiisa wajhul ardi dhulka wejigiisa ama guudkiisu dhulka guudkiisu uu siraadmay uu ifay diyaa'an iftiin wabtihaajan iyo farax wuxuu soo qaatay wasfi raacic ahoo laga sheekeeyey fatxigaas haddana waxaan arkaynaa sababu lghaswati duulimaadka maxaa sabab u ahaa in maka la furto waa isagiiba heshiis la galay toban sano quraysh iyo muslimiintu inayna dagaalamin maxaa loogu duulay sababtu maxay tahay wuxuu yihi qadimnaa waxaan horu soo sheegnay fii waqcati alxudaybiya dhacdadii xudaybiya waxaan horugu soo sheegnay anna bandan qodob oo min bunuudi haadihi almucaahada heshiiskan qodobadiisa ka mid a yufiidu inuu faa-iideynayey uu sheegayey uu caddaynayey anna man qofkii cid kasta cid kasta ama qof ha ahdo ama qabiil ha ahdo ama qabaa'il badan ha ahdo anna man ciddii axabba jeclaata iyadu oo doorata an yadkhula inuu galo fii caqdi muxamedin sala allahu calayhi wasalama heshiis inuu nabiga la galo sala allahu calayhi wasalama iyo wa cahdihi ahdi iyo ballan inuu la galo qofkii damcaayay dakhala fiihi wuu gelay wuuna u madax bannaan yahay kow xagga kale waman ciddii axabba jeclaata an yadkhula inuu galo fii caqdi qurayshin quraysh heshiiskeeda inuu galo iyo wa- iyo wacahdihim iyo ballantooda dakhala fiihi isna waa u madax bannaan yahay oo wuu geli karaa intaa marka la yidhaahdo wa ana alqabiilata qabiiladii allatii qabiiladaasoo tandamu ku biirta iyadoo heshiiskaas la fulinayo ama heshiiskaasi siduu u dhigayo ama qodobkaasu si- siduu u dhigayo qabiiladii tandamu ku biirta ilaa ayin mid kasta oo min alfar ayil fariiqayni labada qolo oo muslimiinta iyo quraysha qabiilka ku biiraba tuctabaru waxaa laga soo qaadi waxaa laga soo qaadi oo lagu tirin oo ay ka dhigan tahay jus-an qeyb ama gobol oo min daalika alfariiqi kooxdaa ka mid a yacni qoladii ra- rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta ku biirta muslimiinta ayay ka mid tahay oo ciddii wax haddii wax la yeelo ciddii wax yeeshay muslimiintu way u heelinayaan oo waxay la mid tahay cid muslimiintana wax yeelay marka inay u heliyaan waajib bay ku tahay sida oo kale quraysh ciddii heshiis la gasha quraysh ayay ku xukun tahay haddii la gardaraysto quraysh inay u helisay xaq u leedahay marka fa ayu cudwaanin gardarro kasta oo tatacaradu lahu ay qolyahaasi la kulmaan ayu cudwaanin gardarro kasta oo tatacaradu lahu ay la kulanto gardarradaas ayun mid kasta oo min tilka alqabaa'ili qabaa'ilkaas ku bi- laba- ku kala biiray labadan qolo ka mid a yuctabaru waxay ka dhigan tahay oo laga soo qaadayaa cudwaanan gardarro la gardarraystay iyo weerar la weeraray oo qaawan calaa daalika alfariiqi kooxda isaga marka horena ama isagaaba hadda sheegay wa xasba hada albandi qodobkan isaga ah qodobkan isaga ah isagoo lagu dhaqmayo oo la fiirinayo waxasba hada albandi qodobkan isaga ah isagoo la tixgelinayo yaa dakhalad waxaa gashay khusaaca qabiilka khusaaca la yidhaah oo maki iyo agaarkeeda degan waa nimankii xukumi jiray waa make eh khusaaca waan ka soo hadalay fii cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay bay heshiis la galeen wa dakhalat banuu bakar qolo kale oo reer banuu bakar layidhaahna fii cahdi quraysh bay galeen labadan qabiilona col bay ahaan jireen wa saarad waxay noqotay kullun mid kasta oo min alqabiilatayni labadan qabiilo ka mid ah khusaaca iyo banuu bakar fii amnin nabadgelyo iyo ammaan iyo min alukhraa tii kale ka gashay maxaa jira heshiiskii quraysh iyo rasuulka ay kala galeen kiibaa taagan inaan la dagaalamin toban sano inaan la dagaalamin toban sano inaan midna ayna midda kale la dagaalami karaynin waqad kaanad waxaa ahaan jirtay bayna alqabiilatayni labadan qabiilo oo khusaaca iyo banuu bakar waxaa ahaan jirtay cadaawatun colaad iyo wa tawaaturaatun iyo qulqulatooyin filjaahiliyati jaahiliyadii yaa ka dhexayn jiray colaad iyo qulqulatooyin baa ka dhexayn jiray falamaa jaa alislaamu islaamkii markii u yimid oo wawica oo wawaqicat haadihi lhudna dagaal joojintantada la saxiixay ama wawaqacat ay dhacday haddaa rabta iska dheh wawaqacat ay dhacday haadihi lhudnatu dagaal joojintii xudaybiya oo toban sano inaan muslimiinta iyo quraysh ayna dagaalamin ah oo wa amina uu nin waliba ammaan iyo nabadgelyo ku seexday kullu fariiqin qeyb waliba ama koox waliba min alaakhari ka kale markay taasi dhacday ikhtanamha waxaa si xun uga faa'iidaystay arrintaa banuu bakar oo nimankii quraysh ku biiray ah yaa arrintii si xun uga faa'iidaystay wa araaduu waxay damceen an yusiibuu inay waxyeela- waxyeeleeyaan ama an yusiibuu inay ee, ka helaan min khusaacata khusaaca inay ka helaan athar alqadiim argoosi hore oo lagu lahaa iyagaa lagu lahaa iyagaa wax laga laayay iyagaa ku maqnaa oo husaacada ayaa guusha waday marka ihida waxaa qabay banubakarkaa qabay marka waxa weeyaan waqtigan inay ka faa'iidaystaan oo ay laayaan oo ay maaragtay kasoo argoostaan aanadii hore saasay goosteen taas ikhtinaamaha waxaa ka faa'iidaystay oo si xun uga faa'iidaystay banu bakr wa araadu waxay damceen an yusiibuu inay kasoo helaan ay kasoo qaataan min khusaacata khusaaca xaggeeda atha'ra alqadiim argoosigii hore fa kharaja waxaa baxay nawfal ibnu mucaawiya addiili nin la yidhaah fii jamaacatin koox oo min bani bakar isaga oo wata fii shahri shacbaana bishii shacbaan sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaada hijrada ninkaasaa iyo ciidan u wato fa aqaaruu waxay weerareen calaa khusaacata khusaaca ayay waxay weerareen leylan habeen habeen bay mireen nimankanna way iska baraad la-aayeen maxaa jira dagaalba ma jirin heshiis baa lagu jiray marka waxa weeyaan waxay ka faa'iidaysteen maaragtay baraad la-aantaas maxaa jira haddii qolyahani ay ku talageli lahaayeen way iska celin lahaayeen way mireen habeenkii wahum iyagoo khusaaca calaa maa-in meel biyo-a degan ama ceel yuqaalu lahu layidhaha alwatiir fa asaabuu waxay ka dileen minhum iyaga rijaalan rag ayay ka dileen wa tanaawashuu wayna istuurtuureen waqtataluu wayna dagaalameen wa acaanad way gacan siisay qurayshun quraysh bani bakr reer bani bakar bay bisilaaxi hub ayay gacan ku siisay hubbay siisay iska dhaaf taase waqaatala waxaa dagaalamay macahum iyaga oo la jira reer bani bakar waxaa dagaalamay oo dagaalkii ka qayb galay rijaalun rag oo min qurayshin quraysh ka mid a mustaqiliina iyagoo isku qarinaya oo ka faa'iidaysanaya dulmata leyli habeenka mugdigiisa laydinma arka ayay lahaayeen xataa intii ayaa nimankii la weeraray xaasu ay ku soo xareeyaan khusaacata khusaaca ila alxarami xaramkiiba lagu soo xereeyo nimankii iyaga oo aan dagaal ku talagelin baa la weeraray reer banu bakar oo diyaargaroobay quraysh oo hub ay siiso iyo rag ku biirayba nimankii marka way soo jabeen waxay soo magan galeen xaramka ayay ku soo carareen ilaan xaramka laguma dagaalamay xataa xaasu ilaa ay kaga soo xareeyaan khusaacata ila alxarami falamaa markii intahow ilayhi xaramkii ay soo gaadheen qaalat banu bakri baa waxay tidhi yaa nawfalu nawfalow waa ninkii dagaalgelyaha dagaal ooli oogihii weeye innaa annagu qad dakhalna alxarama xaramkii baynu gallay bay dhaheen reer banu bakar baa dhahay xaramkii baan gallay dagaal dagaalkii lama sii wadi karo dagaal lama wadi karo intaas way yiqiinaan carabtu weli diinta intaasaa kaga sii hadhsanayd ilaahaka ilaahaka war ilaahaga ka yaab war allaha alla ma yahay wey war allaha alla ma yahay war allaha alla ma yahay nimankii xaramkii bay galeen dagaalka jooji fa qaala wuxuu yidhi nowfal kalimatun cadiima waa kelimad weyn taasi laa ilaaha alyowma maanta ilaah ma jiru yidhi war yaadha ilaah ma jira maanta yaa bani bakr reer bani bakarow maanta ilaah ma jiro asiibuu tha'rakum war aargoosta asiibuu tha'rakum war aargoosta falcamrii baan ku dhaartee innakum idinkum la tasriquuna fi lxarami xaramkaad wax ku xadaan buu yihi tuugaatiin alla kacabsi idinkama ah ee afalaa tusiibuuna tha'rakum miyaydaan aargoosanaynin fiihi xaramka waxbaad ku xadaane waxna ku dila waa isla mide saasuu ku yidhi walamaa markii dakhalat khusaacatu ay gashay makata maka laja-uu waxay magan galeen ilaa budayli ilaa daari budayl ibni warqaa alkhusaaci nimankii remiiga ahaa nin iyaga oo hore magaal ah oo magaalada deganaa oo budayl la dhihi jiray ibnu warqaa alkhusaaci gurigiisa ayaa la wada galay koow gurigii dadkii ma qaaday waa ilaa daari mowlan lahum nin kale oo ay isku bax ahaayeen daartiisiina way galeen yuqaalu lahu laydhaha raafic marka halkaasay nimankii ku badbaadeen nimankii qurayshnayna sidaas ayay sulxulxudaybiya yay u jabiyeen maxaa jira waxay gacan siiyeen banu bakar bay waxay gacan ku siiyeen reer khusaaca marka wa asraca waxaa orday oo dhaqsaday camr ibnu saalim alkhusaaci nin layidhaha camr ibnu saalim alkhusaaci ayaa dhaqsaday fa kharaja wuu baxay xataa qadima ilaa uu uga yimaado calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmadiinati rasuulka oo madiine jooga ayuu u yimid fa waqafa calayhi wuu iskortaagay isagoo gaadiidkiisii fuushan wa huwa jaalisun isagoo rasuulkuna uu fadhiyo fi lmasjidi masjidkii bayna daharanay annaasi dadka dhexdiisa uu rasuulku fadhiyo fa qaala wuxuu yidhi yaa rabbi yaa rabbi innii naashidun muxammadan xilfanaa wa xilfa abiihi latlada kam kuntum wuldan wa kunnaa waalida uma taaslamnaa walam nanzac yada fansar hadaaka allaahu nasran abada wadcu cibaada allahi ya'tuu madada fiihim rasuulu llahi qad tajarada abyada mithla albadri yasmuu sucuda insiima khasfan wajuhu tarabada fii faylaqin kalbaxri yajri muzabada musbada ina qurayshan akhlafuuka almawcida wa naqaduu miithaaqaka almu'akada wa jacaluu lii fiika daa'a rasada wa zacamuu an lastu adcuu axada wahum adallu wa aqallu cadada hum bayatuuna bilwatiiri hujada wa qataluuna rukkacan wa sujada marka nin raga dheh intuu dhihi lahaa waana la weeraray oo af dhihi lahaa wixiisa dhan wuxuu ku gutay shicir buu ku gutay shicirkuna markasta iyo suugaantu way ka xamaas badan yihiin haddaan macnayna wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiow innii anigu naashidun waxaan baryayaa oon ka codsanayaa muxamadan muxamed waxaan ka codsanayaa inuu ii fuliyo xilfanaa heshiiskii naga dhexeeyey ee sulxul xudaybiya aan ku wada gallay kow waxaa kale oon ka codsanayaa oon magacaaga ku codsanayaa allow wa xilfa abiihi inuu ii fuliyo aabihi xilfigii aan kula jirnay xilfigaas hore oo al atlada ee horeeye ee maaragtay qadiimka ah ee soo jireenka ah waxa weeye kaas la sheegayaana waxa weeye khusaaco iyo heshiis waxaa ka dhexeeyey banu haashim reer bani haashim iyo khusaacana heshiis hore ayaa jiray taas waa middaas marka uu leeyahay haa wuxuu yidhi qad kuntum waxaad ahaydeen wuldan caruur baad ahaydeen ilmaad ahaydeen wa kunnaa waalidan annaguna waalid baanu idiin ahaan jiray uma taaslamnaa waan soo islaamnay waan u hoggaansanay uma ta annagu uma ta aslamnaa annagu waanu hoggaansanay oo heshiiska heshiiska aynu wada ahayn iyo wada dhalashadii aynu wada dhalannay eanu idin dhalay eanu waalidka idiin ahayn intaba waanu u hoggaansanay lam nansac yada weliganana ballan maanaan ka bixin wey lam nansac yadan ballanna maanaan ka bixin marka heshiiska hore uu sheegayo oo xilfi abiihil atladana waxa weeye waa xilfi u dhexeeyey khusaaco iyo bani haashim wakhtigii cabdilmutalibna la gaadhay marka uu leeyahay idinkuna waxaad ahaydeen ilmihii la dhalay annaguna waalidkii baanu ahayna wuxuu ka wadaa cabdimanaaf oo dee awowgii nabiga ah ilaa nabigu wuxuu aha cabdullaahi ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay soo maah marka cabdimanaaf hooyadii cabdimanaaf hooyadii oo ah la dhihi jiray xubaa oo zawjatu qusay ahayd min khusaaca ay ahayd waan soo aragnay waxaasoo dhan haddii duruustii hore ayaad ayaad ku maqli doontaan insha allahu tacaala fansur buu yihi marka fansur heeli nabi allow hadaaka allaahu alla ha ku hanuuniya waabaad hanuunsan tahaye nasran heelin abadan oo joogto ah noo heeli wadcu u yeedh oo wac cibaad allaahi addoommadii ilaahay oo asxaabta ah muhaajiriin iyo ansaar ya-tuu ha noo yimaadeen madadan iyaga oo gurmad ah ama birmad ah ha noo yimaadeen kuwaasoo fiihim uu la socdo rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu la socdo oo qad tajarada dagaal usoo diyaargaroobay isaga oo abyada cad mithla albadri dayax afariyo tobnaad ah oo kale ah kaasoo yasmuu koraya sucadan kor u socda sidii dayax afariyo tobnaada oo soo koraya oo cirka soo fananaya oo kalea rasuulka sala allahu caleyhi wasalam nuurkiisa iyo quruxdiisa ayuu sheegaya in siima haddii lala damca rasuulka khasfan xumaan haddii lala soo aado waa tan oo kale ah wejhu wejigiisu tabarada tarabada uu cadhoonaya uu isbedelayaa uu isbedeli haddii xumaan lala soo aado xumaan arka rasuulku sala allahu caleyhi wasalam in siima haddii lala maago khasfan xumaan haddii lala maago wejhu wejigiisuna tarabada wuu isbedelayaa rasuulka wuu xanaaqi oo wuu isbedelayaa fii faylaqin maxaan ku yidhaha gaasas iska dheh faylaqu waxa weeye waa qeyb ciidamada ka mid a ciidan weyn hadda carabtu xataa way adeegsataa faylaq faylaq badri iyo waad maqashaa carabta kuwan oo shiicada ah ee ciraaq faylaqu badri iyo kuwaa la yidhaha marka waa mustalax military oo qeyb ciidan unbuu muujinaya marka waa ciidan weyn fii faylaqin ciidan isagoo la socda rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo cadhaysan ilaan xumaan baa lagu sameeyey oo dadkii maganta u ahaabaa loo gacan dhaafae oo kal baxri bad oo kale ah baddaasoo yajri socota bad socota musbadan oo xumbaynaysa baddu markii oo yacni hirarkeedu hirkigu xumbaynaya oo kale ah hirkii xumbaynaya oo kale ah wuxuu yidhi inna qurayshan intaasoo dhan waa gogolxaadh hadduu sheegayaa inna qurayshan dhab ahaantii quraysh akhlafuuka almawcida ballantii way kaaga baxeen ballantii ay kula galeen way ka baxeen wa naqaduu waxay buriyeen miithaaqaka heshiiskaagii almu'akada ee la adkeeyeyna way buriyeen wa jacaluu lii aniga waxay ii sameeyeen fii kadaa-a meesha kada la yidhaahdo rasada ciidan bay halkaa ii dhigeenoo way igu dileen wa zacamuu waxay ku andacoodeen an lastu inaanan ahayn adcu axadan mid cidna u yeedhan kara inaansan inaanan ahayn cid aan u qayshan karo inaysan jirinna saasay ku andacoodeen wahum iyagoo adallu tabar daran wa aqallu tiro yar cadadan xagga tirada hum iyagu bayatuuna wayna mireen bilwatiiri meesha la yidhaahdo hujadan annagoo hurudna ayayna mireen wa qataluunaa waynana dileen rukacan wa sujadan annaga oo rukuucsan oo sujuudsan ayayna dileen maxaa jira way muslimeen reer khusaaca reer khusaaca way muslimeen rasuulku umaba kaakaadina faqaala rasuulullaahi wuxuu yidhi nusirta yaa camr ibnu saalim laguu hiili taas ha ka yaabin nimankii ballantii ka baxeen waa laguu hiiliyey sababna waxay u noqotayba intay ballantii ka baxaan intii toban sano ay maka gacantooda ku jiri lahayd in la gaadho alfatxu alcadiim alfatxu alacdam dheh nusirta laguu hiiliyaa camr ibnu saalim uma markaa kadib caradad lahu waxaa soo martay saxaabatun daruur baa min asamaa'i cirka ka soo martay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi inna haadihi saxaaba daruurtani la tastahillu waxay la bilanaysaa oy bilaabaysaa binasri bani kacab uma haddana markaa kadib kharaja waxaa soo baxay budayl ibnu warqaa alkhusaaci ninkii gurigiisa la magan galay ayaa soo baxay fii nafarin koox isagoo wata min khusaaca xataa qadimuu calaa rasuulillaahi almadiinata rasuulka ilaahay inay madiine uga yimaadiin fa akhbarahu wuxuu u sheegay biman usiiba dadkii la dilay oo minhum iyaga ka mid a wa bimudaaharati qurayshin iyo qurayshi inay gacan siisay bani bakrin calayhim iyaga la dagaalankooda inay gacan ku siisay uma rajacuu way noqdeen nimankii reer khusaaca ilaa makata ayay ku noqdeen marka quraysh waagii baa ku bariyey waxay islahaayeen waxoogaa khayaano laydin ogaan maayo abu sufyaana abu sufyaan oo yakhruj ila almadiinati magaalada madiina usoo cararaya usoo baxaya liyujadida suu u cusboonaysiiya asulxa heshiiskii bal haddii uu hadda wax badbaadin karo inuu badbaadiyo walaa shaka shaki kuma jira waa mu-alifka kitaabka sheekha qoray ayaa ereyadan iska leh inta badanna waxaa weeyaan waa waa baxhi oo meelo kale laga soo naqlin isna wuxuu ku leeyahay inan yaryar oo faallooyina ayuu ku leeyahay walaa shaka shaki kuma jiro ana maa wixii facalat ay samaysay qurayshun quraysho ay samaysay iyo waxulafaa'uha nimanka isku bahda ahaa inuu reer bani bakarihi kaana inuu ahaa qadran dhagar iyo khayaano maxdan oo badhaxla oo iska cad wa naqdan burin sariixan oo qaawan lilmithaaqi heshiiskii lagu saxiixay xudaybiya inuu yahay kaasoo lam yakun uusan lahayn lahu isaga ayu mubaririn wax marmarsinyo ahoo uusan lahayn iyo geed loogu soo gabado midna uusan jirin walidaalika sidaa daraaddeed baa sarcaana waxaa dhaqsa a maa aad waxaa dhaqsa u ah yay axasad qurayshun quraysh waxay dareentay biqadrihaa khayaanadii ay samaysay iyo dhagartii ay samaysay iyo ballanka baxii wa khaafad way cabsatay wa shacarad waxay dareentay bicawaaqibihi lwakhiima cidhibtiisa xun cidhibta xun ay leedahay ballantii ay ka baxeen ayay dareentay fa caqadad waxay qabatay majlisan fadhi istishaariyan oo wadatashi ayay qabatay wa qararad waxay go-aamisay an tabcatha inay dirto qaa-idaha hogaamiyaheedii abaa sufyaan ahaa mumatilan lahaa isagoo isagoo iyaga afkooda ku hadlaya oo matalaya liyaquuma balse uu isugu dayo ama u sameeyo bitajdiidi sulxi heshiiskii in la cusboonaysiiyo waxbaa yaraha dhacae maaragtay in la cusboonaysiiyo wixii haddii la badbaadin kara la badbaadin karo waqad ahbara wuxuu u sheegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisa wuxuu u sheegay bimaa wixii ayuu u sheegay satafcaluhu qurayshun quraysho ay yeeli doonto amaay samayn doonto isaa-a khidratihim khayaanadoodii sidii ay maaragtay ku maarayn lahaayeen qaala wuxuu yidhi ka-annakum waa sidii idinka oo biabi sufyaana abu sufyaan qad jaa-akum idiin yimid liyashudda alcaqda xadhiggii la guday si us yaraa xadhiggii baa dabcaye suu xadhiggii u dhuujiyo liyashudda alcaqda xadhiggii la xidhay ee heshiiska ahaa ee dabcay uu isagu furay si uu dhuujiyo wa yasiida fi lmuddati muddadiina uu u kordhiyo intaas rasuulku wuu u sheegay isagoon abu sufyaan imanin wa kharaja abu sufyaan ayaa soo baxay xasba maa qararatu qurayshun si waafaqsan sidii ay go-aamisay quraysh fa laqiya wuxuu la kulmay budayl ibnu warqaa wuxuu kala kulmay bicusfaana meelsha cusfaan la yidhaah wa huwa isaga oo budayl raajicun kasoo laabtay min almadiinati magaalada madiine kasoo laabtoo ilaa makata usoo laabtay waa raggii qayliyey ee rasuulka u qayshaday ayuu ka mid yahay waan soo aragnay fa qaala abu sufyaan wuxuu yihi min ayna xageebaad aqbalta ka timid yaa budaylu budaylo war xageed ka timid wadanna waxaanu u maleeyay abu sufyaan nin caqli badan buu ahaaye annahu budayl ata nabiya inuu nabiga u tegay sal allahu calayhi wasalam faqaala budayl wuxuu ku yidhi sirtu fii khusaaca waxaan dhex qaaday oon soo indhaindhaynayay dadka adlayseen ee khusaaco oo fii hada saaxili xaggan xeebtadan degan wa fii badni hada alwaadi iyo dooxadan dhexdeeda degan qaala wuxuu ku yidhi abu sufyaan aw maa ji'ta muxamedan muxamed miyaadan u tegin qaala budayl wuxuu ku yidhi laa maya uma tegin muxamed uma tegin falamaa markii raaxa uu tegay budayl ilaa makata maka uu tegay qaala abu sufyaan wuxuu yidhi lain kaana hadduu yahay jaa-a almadiinata magaalada madiine mid tegay hadduu yahay laqad calafa wuxuu daajiyey bihaa magaalada madiine wuxuu gaadiidkiisa daajiyey geeliisa annuwa laftii timirta fa ataa abu sufyaan wuxuu yimid mabraka raaxilatihi budayl ibnu warqaa neefkii geel ahaa uu fuushanaa geeliisii xeradii iyo meeshay fadhiistaan buu fadhiisiyey meesha geeluna meeshuu fadhiista ayuu ku saaloodaa saaladiibuu soo qaaday marka fa akhada wuxuu soo qaaday abu sufyaan min bacrihaa saaladeedii fa fatatahu markaasuu sidaa u jejabiyey saas markuu u jebiyey faraa wuxuu ka arkay fiihaa iyadii saaladii dhexdeeda annuwa laftii timirta fa qaala wuxuu ihi axlifu billaahi allah ayaan ku dhaartay laqad jaaa budayl budayl wuxuu u tegay muxamadan maxamed buu u tegay sala allahu caleyhi wasalam taasina waxay faa-iideynaysaa oo keliya ta inuu ku dhaqsado safarkii uu maka ku aadi lahaa oo isku day lahaa bal haddii uu badbaadin karo heshiisku isagu uu dumiyey sida awalba ay ay go-aamisay quraysh marka markii hore wuu iska ishaafalatayn lahaayoo markuu diyaargaroob u bixi lahaa laakiin waa inuu si dhaqsaa u baxo maxaa jira wuxuu ogaaday nimankii reer khusaaca inay qayshadeen marka إن شاء الله تعالى درسنا إنت سنكون ديننا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم